Cudurka jadeecada waxaa keeni kara jeermis iyo fayras. Waa cudur dilaa ah oo ku dhaca inta badan carruurta yaryar ee jira halka sano ilaa afarta sano inta u dhaxaysa. Digtor Shirmarke Ibrahim Khaliif, oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Jowhar, ayaa ka warbixiyay halista cudurkan.
cudurka jadeecada waa cudur ka mid a cudurada respiratory diseaseska la dhaho ama ku dhaco neef mareenka mana aha cudur hadda cusub waxaana sababo virus ayaa sababo maxaa la dhahaa waana waa dangeros waa cudur khatar ah oo contagious dadka ay isku gudbi karaan si fudud ay iskugu gudbi karaan soomaaliyana dhowaanahan ah way jiraan calaamado badanaa jiro laakiin marka ugu horeyso calaamadda ugu horeyso qofka lagu ogaan karo waxay tahay waxaa qabanaya qandho aada u daranaa qabanayso qandhadiis aaday u darnaanaysaa waxaa kaloo laga dareemi karaa qofka in lagu arko qufac ayaa lagu arki karaa waxaa lagu arki karaa maxaa la dhahay waxyaabo dhibcadhibca cadcad ah oo kasoo baxaya afkiisa waxaa kaloo lagu arki karaa nabaro aase ayadana kasoo baxayo jirkao dhan madaxa ilaa iyo suulka lugta ugu dambeeyo marka calaamadahaas ugu muhiimsan the five centimes waa shanta calaamado ugu muhiimsan shantaas calaamad haddii qofka lagu arko badanaa waxay noqon kartaa inuu jadeecada ay tahay calaamadda ugu weyn marka waxay tahay nabaradaas kasoo baxayo dadka oo qofkii xataa aan aqoonin oo cilmi badan aan lahayn uu ku dareemi karo inuu cunugiisa uu jadeeca Khubarada caafimaadka ayaa mar waliba ka diga faafidda cudurrada dilaaga ah kuwaas oo looga hortagi karo dhanka tallaalka balse bulshada ayaa tallaalka aanan ku baraarugsaneyn